taqsiimu اlqasri qasriga oo la qaybinayo ilaa xaqiiqiyin wa idaafiyin mid xaqiiqiya iyo mid idaafiya loo qaybinayo waxaynu soo barannay in qasriga loo qaybiyo qasru mawsuufin calaa صifa iyo qasru صifatin calaa mawsuuf waa bictibaari darafayn wuxuu inoo sheegayaa xagga waaqaca markaynu eegno in qasri xaqiiqiya iyo mid idaafiya loo qaybiyo xaqiiqiga iyo idaafiga waxa aad ku kala garan kartaa haddii aad tidhaahdo inama allaahu huwa arasaaq ilaahay unbaa rasaaq ah haddaad tidhaahdo ama inama arisqu min allaahi haddaynu nidhaahno inama arisqu min allaahi risqigu keliya ilaahay unbaa bixiya risqigaasi waa maqsuurkii ka ugu dambeeye allaahina waa maqsuuru calayhigii kolkaa xaqiiqiya idaafi waxay kala noqonayaan waa xaqiiqi iminka oo risqiga cid kale oo bixin kartaa miyay jirtaa oon allaah ahayn haddii aad adduunka si kaste aad u eegtid waaqica cid aan allaah ahayn oo risqi keeni karta inayna jirin baad ogaanaysaa kolkaa qasriga noocaas oo kale a maxaa loo yaqaanaa xaqiiqi baa la yidhaahdaa qasrigaasi waa xaqiiqi haddii aan idhaahdo wamaa muxamadun ilaa qaa'imun haddaan idhaahdo wamaa qaa'imun ilaa muxamed ku taagay ma jiro oon muxamed ahayn haddaan idhaahdo adduunka oo dhan ma inuu moxamed keliyii ka taagan yahay bay kula tahay daqiiqaddaad hadlaysid waa maya kol laba rag badanoo taagan baa la helayaa wamaa qaa'imun ilaa moxamed kolkaa tidhahdo dad kale dad badanoon moxamed ahaynoo taagan baa la helayaa haddaba waa maxay wamaa qaa'imun ilaa moxamed moxamedun baa taagan weeyaa hadalkuye waa idaafiyo rag baa marka hore la tartansiinayey raggaa la tartansiinayey waxaa lagu tartansiinayey yaa fadhiyo yaase taagan waa saddex nin cali iyo moxamed iyo cumar bay ahaayeen saddexdaa nin ayaa dee waxaa laga yaaba inay tartan bataagida ku galaan waad ku soo baxaysaa wamaa qaa'imun ilaa moxamed moxamedun baa taagan kolkaa ayo markii loo eego ayuu moxamed keliyii taagan yahay cali iyo cumarkii kale ma garanaysaa markaynu eegno moxamedun baa taagan labadii kaleba way fadhiyaan weeyaan oo kolkaa wamaa wamaa qaa'imun ilaa moxamed kolkaynu leenahay laba ninoo gaara oo idaaf ayaynu u idaafaynayna ayaynu u nisbaynaynaa bimacnaa labada nin kolkii loo nisbeeyo moxamed keligii baa taagan labada kale way fadhiyaan laakiin adduunka o dhan uma uma uma eegayno macnaha waad fahantaan u malaynaya wamaa moxamedun ilaa rasuulu intii aynu soo maraynay shalay weeyaan idaafi bay ahayd waayo nebigu tilmaan kale male oon oon risaalada ahayn kolkii la leeyahay de macnaha waxaad fahmaysaa ama aad dareemaysaa in nebiga wax kale loo idaafaynayey oo waxn asxaabtu ay kala yar bakhayleen oo geeri ahayd inay meesha jirtaad fahmaysaa taqsiimu lqasri qasriga qaybintiisa ilaa xaqiiqiyin xaqiiqi loo qaybiyo iyo wa idaafiyin mid idaafiya alamila tusaalayowgii uu ka soo qaatay laa yurwi ma cokanaysiiyo misra waddankan misr masar ah min alanhaari xagga webiyada ila niilu niil mooyaane dhulkaa ballaadhan ee masar ay ku fadhido waxa zaraacada lagu qabsado ama ummaddaasi ay ku nooshahay biyihiisa dee niilun baa jira webi kale oo niil ahayn oo masar wax u taraya oo saasihi ma jiro haddaba kolkaynu nidhaa laa yurwi misra masar kuma filo min alanhaari ilaa niil oo ma cokanaysiiyo biyaha kama dhergiyo niil mooyaane wax kale meeshan waxaad arkaysaa inuu qasri yaallo dariiqu waa nafyigiiyo ihbaatka nafyigiiyo istifnaha weeyaan laa iyo ilaa ayaa dariiqulqasrigu ayuu noqonayaa maqsuurkuna waa irwaha irwaadaa weeyaan irwaha weeya cokanaysiinta ayaa maqsuura maqsuuru calayhiguna anniil weeyaan haddaba biictibaari darafayn markaynu eegno waa qasru sifatin calaa mawsuuf weeyaan oo sifada irwa-a ee cokanaysiinta ah niil uunbaa iska leh masar niil uunbaa dhergiyo deeqay wax kaloo deeqayaa ma jiro waa qasru sifatin calaa mawsuuf markaynu waaqica usoo noqonno masar markaad dee waaqiceega eegtid dee webiga keliya ee ummaddu ay wax ka beertaan waa niil uun kolkaa qasrigani muxuu noqonayaa xaqiiqi weeyaan qasrigani waa xaqiiqi waaqica markaynu eegnana inama araasiqu اllah ka wax arsaaqaa waa ilaahay uun ariiqa qasrigu waa inamaada maqsuurkuna waa raasiqa maqsuuru calayhiguna waa allah qasrigani kolkaynu eegno xagga darafaynka waa qasru sifatin calaa mawsuuf oo ka horunbuu la mid yahay markaynu eegno xagga waaqica markaynu ka eegnana raasiqu waa ilaahay keliya kolkaynu nidhaa adduunka miyaynu heli karnaa wax kaloon ilaahay ahayn oo risqi bixiya waa maya ayaynu leenahay haddaba waaqicaa markaynu eegnana waxaynu garan karaynaa inama araasiqu allah kolkaynu nidhaahno inuu xaqiiqi yahay qasriga noocanihi oo ilaahay keliyahuni risqiga uu bixiyo inama araasiqu karaasiqe waxarsaaqaa allaahu ilaahay oo keliya weeyaan laa jawaada wax jawaado oo deeqsiihi ma jiro ilaa caliyun cali mooyaane deeqsi ma jiro aan cali ahayn laa jawaada ilaa caliyun halkaa qasri baa yaalla laa jawaada ilaa caliyun qasri baa yaalla qasrigaasi sidaad garanayso dariiqa faa'iideynayaa waa nafyigiiyo istinaha laada iyo ilaada weeyaan maqsuurku waa jawaad maqsuuru calayhiguna waa cali biictibaari darafayn waa qasru sifatin calaa mawsuuf haddaba waaqica markaynu eegno ma cali keliya unbaa adduunka laga heli wax deeqsiya cali keliya miyaynu ka helaynaa deeqsinimada waa maya cali uuni maaha deeqsiye dad badan oo kalaa jira haddaba qasriga noocan oo kalihi waa idaafiyo dad gaara markii loo eego ayuu cali deeqsi ka noqonaya waa dad gaaraa loo eegaya ma loo nisbaynaya markaasuu cali deeqsi soo boodaya innamaa xasanun shujaacun ninka xasan la yidhaahdaa geesi weeyaan geesi ninkaasi weeye haddaba innamaa xasanun shujaac kolkaynu nidhaahno tusaalaha ugu dambeeya dariiqa qasriga faa'iideeyey waa inamaa maqsuurkuna waa xasan maqsuuru calayhiguna waa shujaaca qasrigani biictibaari darafayn wuxuu noqonayaa qasru mawsuufin calaa sifatin oo xasan baa mawsuufa shujaacuna waa sifadiisii waa qasru mawsuufin calaa sifa kuwa hore uu ka wada duwan yaho ad arkaysa baan filaya dhammaan uu ka wada duwan yahay inamaa xasanun shujaacu waa qasru mawsuufin calaa sifa waaqica markaynu usoo noqonno ma xasan keliya ayaa wax geesiya la helay mise rag kaloo geesiyiinana waa la heli karaa haddaba waa idaafi maaha xaqiiqiya waa idaafi oo rag gaara markii xasanka la garab dhigo ayaa laga yaabaa raggaa inuu xasan geesi ka noqday labada tusaale horena xaqiiqi bay ahaayeen labada tusaalee dambana idaafi bay ahaayeen albax qadamnaa waxaynu taqdiiminnay qadamnaa waxaanu taqdiiminnay laka adiga waxaanu kuu taqdiiminnay anna alqasra waxa qasriga la yidhaah yanqasim inuu u qaybsamo bixasabi darafayhi labada daraf markii la eego ilaa qasri sifatin calaa mawsuuf iyo wa qasri mawsuufin calaa sifa taa shalay baynu soo barannay wa hunaa halkeennana nuriidu waxaanu doonaynaa an nubayina laka inaan kuu bayaaminno annahu qasrigu yanqasim inuu qaybsamo taqsiiman aakhara qayb kale biictibaari alxaqiiqati xaqiiqada ictibaarinteeda iyo walwaaqici waaqica ictibaarintiisa inuu u qaybsamayo ta'amal waxaad si fiican uga fikirtaa almihaalayni labada tusaale alwalayni ee hore tajidu alqasra qasriga ayaad heli fiihimaa dhexdooda min baabi qasri sifati cala almawsuuf baad ka heli waidaa tadabbarta sifa sifada markaad ka fikirtid fii kullin min almihaalayn wajadta waad helaysaa annahaa iyadu laa tufaariqu inayna marnaba faaruqaynin mawsuufahaa inayna faaruqaynin ilaa mawsuufin aakhara inayna u faaruqaynin mutlaqan oo marka hore ee irwaha sifada irwaha ah ee biyaha la deeqsinaya masar ah sifadaas iyay keliya ku kooban tahay dee niil uun webi kale ka heli maysid caalamka oo masar biyaha deeqsiiyey sifada raasiqnimada'ana kownuhu raasiqan raasiqnimadana iyo bixinta risqiga ayay ku kooban tahay adduunka oo dhan markaad eegto dee allah mooyaane meel kale ay u gudbi kartaa sifadaasi ma jirto weeyaan saasuu u leeyahay wajadta annahaa waxaad helaysaa sifadu laa tufaariqu inayna marnaba faaruqaynin mawsuufahaa inayna faaruqaynin ilaa mawsuufin aakhara mawsuuf kale inayna u faaruqaynin muطlaqan fa irwaau اlardi ardada ardadii dherginteeda almasriyati ee masr masar ahayd fi lmithaali اlawali tusaalaha hore sifatu sifa weeyaan laa tatajaawaz ma gudbayso sifadaasi aniila webiga niil ama gudbayso ilaa hayrihi hayrkii uma gudbayso oo min saa'iri anhaari dunyaa adduunka webiyowgiisa soo hadhay ah warisqu risqiguna fi lmithaali haani tusaalaha labaad sifatun sifo weeyaan risqigu laa tatacaddaa ma gudbayso almowlaa mowlaha ma gudbayso caza wajalla ilaa siwaahu waxaan isaga ahayn uma gudbayso wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa alqasra qasriga waxaa lagu magacaabaa fii haadayni labadan almihaalayni ee tusaalayowga ah qasran xaqiiqiyan baa lagu magacaabaa waa qasri xaqiiqiya wakadaalika labadan waxaa la mida kullu qasrin qasri kaste ayaa la mida oo yakhtasu fiihi dhexdiisa uu ku gaar noqonayo almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi uu ku gaar noqonayo ikhtisaasan gaar noqosho oo manduuran fiihi si fiican loogu eegayo ila alxaqiiqati xagga xaqiiqada iyo walwaaqici waaqica bianlaa yatacadaahu inuuna gudbinba weeyaan ilaa hayrihi kayrkii inuuna u gudbin aslan asal ahaan asal ahaan waxaan isaga ahayn inuuna u gudbin weeye haddaba qasriga xaqiiqiga ah tusaalayowgiisu aad bay u badan yihiine adaa lagaaga baahan yahay intaad qasri kaste baadhid ka xaqiiqiga ah iyo ka idaatiga inaad kala saartid ood kala heshid adaa lagaaga baahan yahay undur waxaad si fiican haddana u eegtaa ila almihaalayni labada tusaale alakhiirayni ee ugu dambeeya tajid waxaad helaysaa alqasra qasrigii baad helaysaa fii awalihimaa kooga hore min baabi qasri sifati cala almawsuuf baad ka helaysaa waa qasru sifa cala almawsuuf waa ka hore hadda laa jawaada ilaa caliyun kolkaynu nidhaa waa qasru sifatin calaa mawsuuf wa fii haaniihimaa kooga labaadna min baabi qasri lmawsuufi calaa sifa inamaa xasanu shujaac kolkaynu lahayn oo anigeedin lahaa dhammaan saddexda tusaale horeba waa qasru sifatin calaa mawsuuf ilaa kaa afraad mooyaane oo isagu waa qasru mawsuufin calaa sifa wa fii haaniihimaa kooga labaadna hadda haanigan uu kuu sheegayaa waa qaybka labaad buu haani u yahay waa raabica lambarka raabica kale buu haani inoo leeyahay la soco wa fii haanihimaa kooga labaadna min baabi qasri lmawsuufi calaa sifa mawsuufka qasrintiisii baabkiisa ayuu ka mid yahay calaa sifana lagu qasrinayay wa idaa tadaberta haddaad si fiican uga fikirtid almaqsuura maqsuurka fii kullin mid kastoo minhumaa labadoodan ku jira wajadtahu waad helaysaa mukhtasankii oo gaar ku noqonaya bilmaqsuuri calayhi ayuu gaar ku noqonaya bilidaafati markii loo nisbeeyo ay binisbati markii loo nisbeeyo ilaa shayin shay markii loo nisbeeyo mucayanin mucayan ah oon dee caalamkao dhan ahayn laa ilaa jamiici maa cadaah wax kastoo ka soo hadhaysa in loo idaafeeyo maaha maxaa yeelay fa ina almutakalima ninka hadlayaa fi lmithaali alawali tusaalaha hore yaqsid wuxuu u qastayaa an yaqsura inuu gaabiyo sifata aljuudi sifada deeqda ah calaa caliyin inuu ku gaabiyo binisbati markii loo eego ilaa shaksin aakhara shaksi kale mucayanin oo la garanayo ka khaalidinba weeyaan maalan cali iyo khaalid markii deeqsinimada laysku qabto keebaa deeqsiya uu khaalid bakiil noqdo waxaad odhanaysaa laa jawaada ilaa caliyu caliyun baa deeqsiya e khaalid waa waxba maaha saasuu macnuhu noqonayaa walaysa ma aha min qasdihi mutakalimka qasadkiisa anna haadihi sifata sifadaa laa tuujadu inaan laga helaynin waa deeqsinimada eh fii hayri caliyin cali hayrkii inaan laga helayn oo min jamiici afraadi alinsaan insaanka afraaddiisii oo dhan ah inla inaan laga helayn uma jeedo fa ina alwaaqica waaqica iyo dhabtu khilaafu daalika kaa khilaafkiisa ayay ahaatay wakadalika alxaal sidaasoo kalunbuu arrinku noqonaya fi lmithaali haani mihaalka haaniga ah dawaaka raabica dhabta kolkaynu eegno walidaalika saasaa yusama alqasru qasriga loogu magacaabaa fi lmihaalayni labadan tusaale qasran idaafiyan baa lagu magacaabaa ku idaafiya waa nisbi wakadaalika kuwa kanoo kale waxaa noqonaya kullu qasrin qasri kaste ayaa noqonaya oo yakuunu takhsiisu takhsiisku uu yahay fiihi dhexdiisa bilidaafati in loo idaafeeyo ilaa shayin aakhara shay kale in loo idaafeeyo waad aragtaa alqaacida aw alkhulaasa yanqasim wuu qaybsamayaa alqasru qasrigu wuu qaybsamayaa biictibaari alxaqiiqati xaqiiqada markaynu eegno iyo walwaaqici qismayni laba qaybood buu u qaybsamayaa waa laba qaybood xaqiiqiyin midi waa xaqiiqi wahwa xaqiiqigu an yakhtasa inuu ku gaar noqdo weeyaan almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi inuu ku gaar noqdo bixasabi alxaqiiqati xaqiiqada markaynu eegno iyo walwaaqic bian laa yatacadaahu inuuna gudbin weeyaan ilaa hayrihi uuna u gudbin asalnan asal ahaanba waxaan isaga ahayn inuuna u gudbin idaafiyin iyo idaafibuu u qaybsamaya wahwa idaafigu maaka weeyaan kaana alikhtisaasu ikhtisaaskuu yahay fiihi dhexdiisa bixasabi alidaafati xagga idaafaynta ilaa shayin shay loo idaafeeyo mucayanin mucayan ah oo gaar ah shay mucayan amarkii loo loo nisbeeyo namuudaj bal halkanna waxaynu arki doonaa tusaalayowgan soo socda ayaynu ogaan doonaa bal joogay waxay noqdaan iyo qaybtay ku biiraan bayin balniyaho waxaad caddaysaa fii maa ya'tii waxa soo socda nawca alqasri qasrigu nooca uu noqonayo wa cayin waxaana tilmaantaa kullan oo min almaqsuuri iyo waalmaqsuuri calayhi ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaaha ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi xagga addoomihiisa markaynu eegno alculamaau culimada ilaahay waxa ka baqa uun xagga addoomihiisa markaynu eegno culimada wax kaloo ka baqaaba ma jiro haddaba halkaa qasri baa yaalla dariiqa qasriga faa'iideeyey waa inamaada ma maqsuurka kaynu ku tilmaamaynaana waa khashyada ereygaa yaksha allaaha ayaa maqsuura yaksha allaaha maqsuuru calayhiguna waa alculamaa qasrigani xagga darafaynka markaynu ka eegno waa qasru sifatin calaa mawsuuf haddaynu xagga waaqica u bandhignana dee ilaahay culimaduunbaa ka baqaa la yidhi aadamahan intay aqoon lahayd unbaa ka baqdaa la yidhi waaba xaqiiqi nin jaahilihi ilaahay muu ka baqi ilaahay nin jaahili kama baqo culimada unbaa ilaahay ka baqdaa waa xaqiiqi haddaba qasrigani kolkii aynu eegno innamaa yaksha allaaha ilaahay waxa ka baqa oo keliya uun min cibaadihi addoomihiisa markaynu eegno alculamaau culimada unbaa ka baqda culimada mooyaane wax alla wax kaloo ka baqayaaba ma jiro qasrigaa waad haysaa iyo noocuu noqdayba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutil inqalabtum calaa acqaabikum wamaa muxammedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale qad khalat wayna tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu rusushii nebiga hortii bay rusushii tagtayay baaba'day ay dhimatay ee fa in maata hadduu geeriyoodo aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum fain ma fa in maata hadduu geeriyoodo aw qutila amaase la dilo inqalabtum miyaad noqonaysiin calaa acqaabikum cidhib cidhib miyaad u noqonaysiin haddii nebigu uu geeriyoodo amaase la laba dilo fardiba keen oo taqdiimka waad arkaysaa afa in maata aw qutila qutilada la dambaysiiyey kuu nebigu sifad u qaadan doono waad arkaysaaba afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum haddii uu geeriyoodo amaase la dilo ma dib baad u noqonaysiin baa la leeyahay cidhib cidhib waad aragtaa anigu haddii uu cidhib cidhib u noqdo indhuhum xaggaa dambe inagaga yaalin haddaa dibdib u dhaqaaqda ka waran saw khatar adag kuma sugnin waxa weeyaa ninkaa ilaahay xaqa tusay haddana dib u noqday ee xaqii dib uga laabtay waa nin xaggaa dambe u lugaynayo oo kale qadaad qadaad nin u socdoo kale wey khatar buu khatar khatar buu ninkaasi daaqaya haddaba aayaddaa qur'aankaa wamaa muxamadun ilaa rasuul qasri baa ku jira dariiqa qasriga faa'iideeyey waa maada iyo ilaada weeyaan nafyigi iyo istifnaha maqsuurkuna waa muxamed maqsuuru calayhiguna waa rasuulka qasrigani biictibaari darafayn markaynu eegno wuxuu noqonayaa qasru mawsuufin calaa sifa ayuu noqonayaa qasru mawsuufin calaa sifa waa mawsuuf la qasriyey oo lagu qasriyey sifadiisii markaynu xagga waaqica iyo xaqiiqada eegnana wamaa muxamedun ilaa rasuul waayo muxamed baynu qasrinaynaayoo sifada risaaladaaan baynu siinaynaaye ma xaqiiqibaa may maahe waa idaafi maxaa sababay nebigu waa rasuulu kolka la leeyahay waxa loo oo sifo kale male kolka la leeyahay sifada la diidaya waa maxay waa geeri la-aan geeri la-aan baa la diidaya oo nebigu ku geerida waayaya maahee waa rasuul inuu geerida ma waayaya uu dhimanaya bay ka dhigan tahay wamaa muxamedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale qad khaat way tagtay min qablihi isagoo hortii arrusulu rususheeba hortii bay tagtay rusushii rusushaa un baana isaga raadkiisa halkay mareen unbu isna maraya haddaba afa in maata hadduu geeriyoodo aw qutila amase la dilo inqalabtum miyaad noqonaysiin calaa acqaabikum cirbihiina miyaad u noqonaysiin cirib cirib miyaad ku noqonaysiin diinta ma dib baad uga baxaysiin oad u gaaloobaysiin waynu garanaynaa abibakar markuu aayaddaa aqriyey asxaabtu waxay idhaahdeen in markaanu soo dejiye abaan moodnayba waanu yaabnay bay idhahdeen macnahaba markaa un baanu fahamnay waayo waxa laga yaabaa aayaadka barhkoodo xataa nebiga dabadood macnahoogii ay ka hadlayeen uu imanayo ayaad arkaysaa oon la sharxi karaynin ama xataa dadku ayna fahmaynin sharxiisa ilaa haygii shaygii aayaddan ama xadiidkani uu ka hadlayey markaad aragtunbaad si fiican u fahmaysaa waayo waxay culimmadu berigii hore aada uga hadli jireen waad ogtihiin nebigu wuxuu nahiyey qadaadxiirka qadaadxiirku waa la nehiyo waynu ognahay sharciga aada buu u ceeb u ceebaysan yahay ninka qadaadka xiirtaa culimadii hore dee lama aqoon wax qadaadka qaybtan xiire eh markaa xadiidkaa la marayo ama la macnaynayo wax alla wax lagu fasiro lama garan jirin kolkaas soomaalida waxay odhan jireen dhoor yar baa jiray dhoor yar baa la odhan jiray oo loo reebi jiray dadka dhoorkaasay ragga barhkood odhan jireen waa qadaadxiir ragga barhkoodna waxay odhan jireen mee waa taaloogan yare halkan taaloog suu lama odhan jirin wax yar halkan laga jaran jiray isqurxinta yara meelaha la yar jarto ragga barhkoodna waxay odhan jireen waa intaa adduunka wax alla wax fahma de aad ba u yaray imika laakiin innaga waktigeenan ayaynu toos u ognahay kolkii qadaadxiirka la diidayey wuxuu ahaa qadaadxiirku imikaynu aragnaa ummad idiloo oo sidii la diidayey wax u samaynaysa markan ilaahay leeyahy inama alxayaatu dunya lacibun wa lahwun lacibkan culimadu waad aragtay inta inta inta maxaan ku idhahdaa sharax ay saaraan iyo inta mufasiriintu dhinacay kolba la aadaan lacibka dee imika kolkii layidhi waa wasiirkii ciyaartooyga ma malaynaysaa in inuu sharxii meeshu kaa maqan yahayba ya wasiiradil baa loo magacaabay oo lagu leeyay waa wasiirkii ciyaaraha kolka haddaba waa noocaay oo aayaddan macnaheega asxaabtu aad umay fahmin markii hore kolkii laakiin nebiga geeridii ay ku timid aayaddu waxay ka hadlaysay kolkay arkeen oo abibakar soo qaatay markaasay si fiican u fahmeen wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum qaala labid labid ibn labid ibnu rabiica labiid baa beydkan iskale muxuu yidhi bal joogay wma اlmarءu ilaa kalhilaali wadaw'ihi yuwaafii tamaama shahri uma yagiibu wama almar'u ruuxu maaha buu yidhi ilaa kalhilaal bisha oo kale mooyaane iyo wadawihi iftiinkiisa oo kale mooyaane yuwaafi wuu joogayaayo wuu kuu oofinayaa tamaama shahri bishu siday u dhan tahay day waxba kaasoo kaama libdhayo uma yagiib mar dambuun buu qarsoomayaa shaksiguna waa noocaas oo kaleo nin kastoo adduunkan ku nooliba waa bishaasoo kaloon baa tahay bishaasi soddonkaa maalmood ay kuu muuqato welibana waxaa intaa ka yaray kuu muuqato unbaad adna dhulkan dul taltallaabsanaysaa markan bisha aynu leenahay bishiibaa way bilan doontaa way qarsoontay waa kolkan ruuxa qabriga la geeyuu leeyahay ay kuu dhammaatay weeyaan wuxuu yidhi wama almar'u ruuxu maaha ilaa kalhilaal bisha oo kale mooyaane innaga bisha wax dhidig baynu ka dhignaa laakiin hilaal kolkii la yidhaahdo waa wax lab weeyaan carabiga kolkii la eegayo saasuu wadawihi u yidhi oo wadawihaa u odhan waayey wama almar'u maaha ruuxu ilaa kalhilaali hilaalka oo kale mooyaane iyo wadawihi iftiinkiisa yuwaafi waad aragtaayoo ilmuhu kolkuu yar yahay dee iftiin badan qurux badan ma leh bimacnaa raganimadiisii iyo wuxuu waxqabadkiisii o dhan may muuqdaan ilmo yar addamaad ka rajayni bishu intaa horay biladka tahay miyaad ka rajayni iftiin badan marka ay dhexda taagan tahay dee khamsata casharka w arbacata cashar iyo meelaha markay marayso ayuu iftiinka si fiican ku kuu deeqaya waa ninku markaa u dhalinyarnimada marayo markan dambe haddana bishii yaraatay doonaysa inay ta kale soo bilatana waad ogto iftiinkiibaa isgabayo waa ninkii gaboobay markaa uu maqnaadayna ay sooba bixi weyday la arki waayeyna waa markaa ninka qabrigii la geeyey wama almar'u ruuxu maaha ilaa kalhilaali hilaalka oo kale mooyaane iyo wadawihi iftiinkiisa yuwaafi wuu oofinayaa tamaama shahri bisha oo dhan ayuu oofinayaa uma yagiibu mar keliya unbu haddana maqnaanaya haddaba dariiqa qasrigae halkan yaallaa muxuu noqonayaa waa maada iyo ilaaba maqsuurkuna muxuu noqonayaa mar'iga maqsuuru calayhiguna muxuu noqonayaa kownuhu kalhilaal ahaantaa hilaalka oo kale uu noqonayo qasriga noocanihi waa maxay haddaba wama almar'u ilaa kalhilaali wa daw'ihi ilaa kalhilaal wa daw'ihi waa qasru mawsuufin calaa sifa waayo mar'igu dee waa mawsuuf kownuhu kalhilaal koonkaasina waa sifadiisii kolkaa waa qasru mawsuufin calaa sifa ma xaqiiqibaa bal joogay mise waa idaafi maxaynu ku tilmaami karnaa qasrigan xaqiiqi iyo idaafina maxaynu odhanaynaa ya wama almar'u ilaa kalhilaal waa idaafi waayo kolkaynu eegno keliya waxa dee idaafi waxa hilaalka oo kale tusaale ahaan loogu soo qaadanayo ama kownuhu kalhilaal ah dee ma insaankunba mise wax badan baad usoo qaadan kartaa kownuhu kalhilaal may wax badan baad usoo qaadan kartaa laakiin waa idaafiyo ashyaa gaar ah ayuu u nisbaynayaa iminka shaacirku wa qaala ibnu ruumi fi lmadxi ibnu ruumi waa nin isna la yaqaanoo gabayaa ah wuxuu yidhi amwaaluhu fii riqaabi الnaasi min minanin lafi lkhazaa'ini min caynin wamin nashabin amwaaluhu ninkan xoolihiisu fii riqaabi الnaas dadka qoorahooga ayay ka laadlaadaan min minanin iyagoo minooyin ah iyo galladaysi u iskaga galladaystay ah laa fi lkhazaa'in kuma jiraan buu yidhi khazaa'inta kuma jiraan khazaa'inta min caynin iyagoo dahab iyo wa min nashabin maalkii kale ah halkan haddaba qasri baa yaalla ninku buu ammaanayaa udee deeqsinimo ku ammaanayaayo wuxuu leeyahay ninkan maalkiisu dadka qoorihiisu ka laadlaadaayuu ka muuqdaa laakiin maaha ku sidaad garanayso khasnadaha keliya uun ku jira maaha buu leeyahay oo isaguunu defiin kama dhigto qasri baa halkan yaalla dariiqa faa'iideeyey maxaynu u malaynaynaa wa alcadfu billaah laa fi lkhazaa'in saw inama odhanin laa fi lkhaza laadaa yar baa faa'idaysay cadafkaa yar ee laada wax la iskugu cadfayo ayaa faa'iidaynaysaa maqsuurka maxaynu ka dhignaa waa amwaaluhuna maqsuuru calayhigana maxaynu ka dhignaa kownuhu fi riqaabi innaas shalay kolkaynu soo maraynay waa inaga ilahay laada waxa ka dambeeya waxa muqaabilkiisa ah un ka dhig toosaa iskumaynaan ogeyn maqsuuru calayhiga dee fii khazaa'inta waxaa muqaabil u ah inay dadku qaataan oo riqaabunaas inuu ka muuqdo weeyaan qasrigan ma idaafi baynu ka dhignaa mise xaqiiqi baynu ka dhignaa waa idaafi isaga laftirkiisu ma qasru mawsuufin calaa sifaba mise waa cagsi oo qasru sifatin calaa mawsuufa waa qasru mawsuufin calaa sifa oo dee amwaal buu ayaynu ka dhignay maqsuurkii shayga intaad arkaysid un baa kaaga laaban dee
أمواله في رقاب الناس من منن لا في الخزائن من عين ومن نشب
wadarta ninkaa wamaanayo wa qaala wuxuu leeyahay ninkan kalena wamaa cajibnaa wain asbaxta tucjibunaa an najtanii dahaba min mawdici dahabi laakin cajibnaa licurfin laa nukaafi'uhu wanastaziiduka minhu akara alcajabi isaga laftarkiisu tiimun buu wataa ammaanuun buu wataa wuxuu yidhi
وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا أن نجتني ذهبا من موضع ذهبي لكن عجبنا لعرف لا نكافئه ونستزيدك منه أكثر العجب
وما عجبنا لما ناياب وإن أصبحت أبد أهاتي الأذق تعجبنا مد نغيابنا يا أبد أهاتي دي. adigu abada haatid mid naga yaabinaye eh annagu waxba lama yaabanin buu leeyahay wax alla waxaan la yaabanahay oo meesha jira ma jiro wain asbaxta tucjibuna an najtaniya inaanu goosanayno lama yaabanin dahaban inaanu goosanayno min mawdici dahab meeshaad dahabka ka filanaysa inaad dahab ka qaadataa ma yaaba maydin deeqsiya hadduu wax kuu dhiibo kolka horuu deeqsi ahay miyaad la yaabi wa maya meeshaad dahab ka filanaysa dahab haddaad ka qaadatid yaab male buu yidhi oo taasi wax lala yaaba maaha oo wamaa cajibnaa buu yidhi lama yaabanin laakiin cajibnaa waxaanu la yaabnay buu yidhi licurfin waxaanu la yaabnay buu yidhi waxbixin laa nukaafi'uhu marnaba annaan anagu u beegtoomaynin ama abaalkayga annaan bixin karaynin wanastaziiduka minhu waanu kaa ziyaado dalbaynaa akar alcajab inaad cajabkaa sii kordhisidna
waxbixintaa anagu abaalkeega anaan awoodaynin inaad sii badisidna waaba kaasii dalbaynaa buu yidhi
haddaba halkan qasri baa yaalla qasriga yaalla waa qasru sifatin tii hore cagsigeed weeyaan kuwa hore qasru mawsuuf baynu soo odhan jirnay waa qasru sifatin calaa mawsuuf weeyaan qasru sifatin calaa mawsuuf ayay noqonaysaa waxa faa'iideynaya iyo dariiqa faa'iideynayaana waa alcaطfu bilaakin sow laakin cajibnaa ma odhanin laakin cajibnaa buu yihi kolkaa alcaطfu bilaakin weeye waxaa faa'iideynaya qasriga maqsuurku wuxuu noqonayaa cajibnaadaa uu leeyahay maqsuuru calayhiguna waa halka uu odhanayo licurfin laa nukaafi'uhu halkuu ka odhanayo halkaa weeyaan licurfin laa nukaafi'uhu oo inagii bal iyo laakiin isku soo ogeyn waxa ka dambeeya in laga dhigayo wamaa cajibnaa wain asbaxta tucjibunaa an najtanii dahaba min mawdici dahabii laakin cajibnaa licurfin laa nukaafi'uhu wanastaziiduka minhu akara alcajabi wamaa cajibnaa lama yaabanin wain asbaxta abad ahaatid tucjibunaa mid naga yaabinaye an najtaniya inaanu goosanno dahaban inaanu goosanno min mawdici dahab inaanu ka goosanno meeshii dahabkala bixin jirtay laakiin cajibnaa wax fasliga iyo wasliga ayaynu cashir yar oo fasli iyo wasliya ayaynu balsleegi doonaa insha allahu tacaala alfasl walwasl mawaadic lfasli waa fasliga iyo mawaadicdiisa alamila tusaalayowgii uu lahaa ayaynu arkaynaa qaala abu ayib ninkaasi wuxuu yidhi wma dahru ilaa min fuwatihi qasaa'idii idaa qultu shicran asbaxa dahru munshida wuxuu yidhi ninkani wama dahru sanadku ma aha ilaa min ruwaati qasaa'idii qasaa'idayda kuwa warinayuunbuu ka mid yahay idaa qultu shicran haddaan gaba yar tuurto asbaxa dahru munshidan dahriguunbaa noqonaya buu leeyahay mid nashiido ku sameeyo ku dhawaaqa dahriguunbaa igula dhawaaqa buu yidhi intaynaan haddaba qasrigi iyo intaynaan fasliga intaa bal warbixin yar aynu iska siino wasli iyo fasli baa jira wasli iyo fasli sheekhani wuxuu soo hormariyey fasliga wasligiina dib uu u dhigtay miyaad garanaysaa fasli iyo wasli waxay ka hadlayaan balaaqadan qaybtan macaanigu waxa weeye cilmi mufradaad bimacnaa kelmadaha iska mufradka ah waxay balaaqo ku leeyihiin mar la caddaynayo iyo cilmu taraakiib waljumalaad cilmiga taraakiibta mar laga hadlayo mufradkii baynu ka soo baxnay ama khabar ha ahada ama insha ha ahaado mufradkii baynu ka soo baxnay mufradku balaaqadii uu lahaa baynu soo dhammaynay wuxuu doonayaa imika laba jumlo eg laba jumlo qaabka layskugu cadfo haddii layskugu cadfo wasli baa la yidhahyo waa la xidhiidhiyey dee oo cadafkani xidhiidh buu noqonaya wasligii xidhiidhkii weeyaan haddii laba jumlo aad isku cadaf cadaftid waa wasligiiyo waa meesha laysku cadfo jumlooyinka meelna waa fasliyo waa meelaha jumlooyinka in laysku cadfaa ceebba ay tahay ceeb ee mamnuuca marnaba adan jumlooyinka adan isku cadfaynin waa fasli iyo wasli haddaba in badan baad kalaamka carabiga ku hadashaa ama aad jeceshahayba inaad wax ka baratee hadda kadib jumlo jumlo ku cadfan haddaad aragto su-aal baa lagaa weydiinaya fasligan waa maxay waa qaybtee baa lago maxaa la iskugu cadfay baa lago waa si qaybtee cadafba haddaad hesho meel haddaad aragto laba jumlo isku xigaa ayna isku cadfanaynna oo xadfulcadafkii laga tegeyna waxa weeyaan fasligiiyo waa la kala fasliyey oo waa la kala saaray labadan jumlo maxaa la iskugu cadfi waayey baa markaana lagu odhanaya maa haddii la kala fasliyeyna fasliga qaybihiisii waa midkee baa lagu odhanaya haddaan aqrabu shaahid soo qaato ama tusaalaha ugu koobanuun haddaan imika soo qaato waxaa jira bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin basmaladu waa jumlo oo bismi illaahi araxmaan araxiim waa jumlo waa ilaaha raxmaan raxiimka ah ismigiisa ayaan wax kasta ku bilaabanaya bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa laga dambaysiiyuun alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin mahadna waxaa iska leh allahaa mahadna yaa iska leh allahaa raxmaanuraxiimkaabaa mahad oo dhan iska leh labadan jumlo maxaa la iskugu cadfi waayey markii bismi illaahi araxmaan araxiim la yidhi ta kale maa walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin la yidhaahdo walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin maxaa la iskugu cadfi waayey sababo badan oo iminka arki doontidu halkaagan ku baran doontaa ka mid ah labada jumlo hadduu tabaayun ka dhaxeeyo layskuma cadfo insha iyo khabar hadday ay isku khilaafsan yihiin waa ceeboo layskuma xadfo hadday labada jumlo ay kamaal uu ka dhexeeyo kamaalul itisaal wax la yidhaha hadduu ka dhexeeyana iyadana layskuma cadfo labadaa kelmadoodunba weeyaan waxa layskugu cadfi waayaa inay labada jumlo tabaayun tamaamihi uu ka dhexeeyo iyo inuu kamaalulitisaal ka dhexeeyo haddaba alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddii iminka xarfulcadaf la keeni lahaa oo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin la odhan lahaa hadalkaasi wuu isbedeli lahaa bisinku sow si iskii ma ahaa shay maqsuud ah oo loogu qastay bisinku waa shay maqsuud oo iskii loogu qastay oo wakaa ilaahay aayad suurad kastaba soo raacinaya ee kugu daraya bismi illaahi araxmaan araxiim un lagu bilaabayo waa maqsuud bismku waa maqsuud sidiisa inaad ilaahay mahadiisa ad tirisaana miina maqsuud ahayn iyaduna waa maqsuud labaadoo inaad ilaahay ku xamdidaahee ma taabicbaa isna mise waa maqsuud taabicu waa waxaan wuxuun iska raaco oon dee maqsuud maahay maqsuudun bidaati ma garanaysaa haddaynu iminka walxamdu odhan lahayn oon halkaa xarfu cadaf keeni lahayn ma hadda ilaahay maqsuud mayna noqoteene taabic bay noqon lahayd waxaan asal ahayn oo mid ka horreeyey raacay ayay noqon lahayd haddaba waa in labadaba maxay laga dhigo mid kastaba maqsuudun bidaatihi in laga dhigo weeyaan maqsuudiya mid kastaaba waa maqsuud kolkaasaa la kala jaraya oo la isku cadfi karay midda kale xamdalada maxaa meesha keenayba jumlooyinka mar kastood aragto jumlo jumla ay ka horayso jumladan waxaa lagu odhanayaa munaasabada ka dhexaysa bal ka warran markaad bismi illaahi araxmaan araxiim tidhaha bismi illaah markaad tidhaha ilaahay magaciisa soo maadan xusin ilaahay magaciisa soo maadan xusin eeg allah baad magaciisii xustay waa cajiib laakiin ilaahay magaciisa aad xustay ayaad laba sifoo cajiiba raacisayoo alraxmaan iyo alraxiim unbaad ka dambaysiisay raxmaan macnihiisu waa maxay kaa adduunka gaal iyo muslimba nimcadiisa un u shubaya sow maaha gaal iyo muslimba sow lama shaqayun ilahay nimcadiisii bal caafimaadkan keliya eeg hadda adduunkao dhani wuu haysto waa cajiib kan kana xanuunka lagu soo daynayaana waa la tusaya kan ka waxaa la tusaya nimcadu inta gaadheed baa la tusaya oo ku garan waaye weeyaan oo nimcada loo sharxayo haddaba alraxmaan araxiim markaynu eegno alraxmaan araxiim markaynu si fiican u eegno alraxmaan waa kii nimcadiisu cajiibka ay ahayd alraxiimna waa kii mu'miniinta sida cajiibkaa ugu naxariisanayay ilaahay muuna nimco aynaan koobayn imikaayna siin inagaynan meesha fadhinaa oo raxmaanuraxiim aynaan ka qaadanaynin bal caafimaadkaynu hayno eeg bal diinta ilaahayna siiye eeg bal ummaddan imika inagu xeeran eeg ee nolol iyo toon aan haysanin waxba ee jaadku wada cunaysa ee gidaarada wada fadhida bal kuwaan maskaxdiiba ilaahay ka qaaday eeg ayna hor yaacayad arkaysid noocay yihiin eeg ilaahay nimcadu ina siiyey maa midbaa ilahay caafimaadka ka iibsada ad u malayn ya caafimaadkana waxaad moodaysa inuu ilaahay iloobay intuu mariska kaa siiyey in lagaa iloobay caafimaadku daqii labada daqiiqadooda isku xiga isku caafimaad ma haysatin labada daqiiqad labada minida isku xiga isku caafimaad maaha waayo caafimaadku wax marun la soo dejiye maaha daqiiqad kasta ilahay xaggiisu kaaga imanaya ilahay baa ku siinaya oo ku amraya daqiiqad kasta ka warran haddii intii horun lagugu dayn lahaa inta lagaa qaban lahaa mayna cajiib ahayn kolka eeg markaad xusuusatid ilaahay naxariistiisa iyo nooca ay tahay maad isayn karaysaa inaad alxamdu lilah tidhaa mooyaane in kale bismi illaahi araxmaan araxiim kolkaad tidhaa jumlada ugu munaasibsan ee ku xigi kartaa waa maxay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa inaad ilaaha raxmaan raxiim ah ee caafimaadkan iyo nimcadan iyo diintan ina siiyey inaynu xusno soo maaha inaynu mahadinno dee alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaah allaha un baaba mahadno waad aragtaa sababta la iskugu cadfi waayena waxa wey mid kastaaba waxaa la ishaaraya inay maqsuudun bidaatiha tahay ragga barkoodna waxay idhahdeen kamaalulinqiaac baa ka dhexeeyo oo ama tabaayun baa ka dhexeeyo bismi illahi araxmaan araxiim bay inshe ka dhigayaan ama alxamdu lilaahiday baa inshe ka dhigayaan oo alxamdu lilah rag baa dee inshe ka dhiga lafdigana khabar weeyaan alxamdu lilah macnahana inshe weeyaan alxamdu lilah ilaahay baa mahadle haddaad tidhahd ka warranto un ilahay kumaadan alxamdiyiin bay leeyihiin haddaad tidhahda ilaahay mahad buu leeyahay ama ilaahay mahad buu lahaa haddaad tidhaahdo waad ka warrantay maad ku xamdideen inaad ka warranto looma baahnayn inaad ilahay ku xamdidabaya oo tii ilaahu ya mahadsanid inaad tidhaabaya kolkaa waxay idhahdeen macnaha in shay ka tahay oo khabar maaha laga warramaye waa macnaha inshe ayay ka tahay bay yidhahdeen kolkaa dee khabar iyo inshana waa kamaalulinqitaac baa udhexeeya aad bay u kala fog yihiin ama tabaayun aad u kala fog baa udhexeeya layskumaba cadfi karo aduu sababta bismi illaahi araxmaan araxiim iyo alxamdu lilah layskugu cadfi waaye waxaad odhan kartaa mid kastaba waxaa la ishaaraya inay maqsuudun bidaat tahay oo haddii walxamdu la odhan lahaa kana tana taabic noqon lahayd oo maqsuud mayna noqoteen haddaad doontana kamaalulinqiaac baa ka dhexeeyaad odhanaysaa ama tabaayun taamaa ka dhexeeyaad odhanaysaa way kala fog yihiin oo midna waa khabar midna waa inshaad odhanaysaa tusaalaha ma fahantay waxyoogaan la isku cadfi noocay noqonayaan iyo qaabka ay u dhacayaan bal gabaygan haddaba aynu eegno ninkan gabayaaga ee ah abu ayib waa beydkii aan qaadayey wama dahru sanadku ma aha ilaa min ruwaati qasaa'idiih qasaaidkay qasaa'idka aan leeyahay ku wariye mooyaane wax kalaba maaha buu yidhi sanadku sidiisaba qasiidadaydunbuu wariyaa buu yidhi idaa qultu haddaan idhaahdo shicran shicir haddaan idhaahdo asbaxa dahru sanadku wuxuu ahaadaa munshidan mid si fiican ugu dhawaaqa oo u tiriya ayuu noqonayaa buu yidhi haddaba ninkani muxuu la yaaban yahay gabay markaynu eegno iminka beydkiisa wuxuu aad ula yaaban yahay aada wuxuu ula yaaban yahay sidaynu dareemi karayno beydka uu yidhaa ayaa jihooyinka o dhan ka dhacaya ama aafaaqdao dhan wada gaadhaya beyd buu iminka halkan ka tirinaya dadkii oo dhan oo beydkiisii aqriyayuunbuu arkaya kolka wuxuu yidhi warni ruwaadan iga warisa gabaygu malaha daduun maahee sanadkuna wuu ku jiraa buu yidhi sanadku sigu meel kasta ma joogo mar alla markaan idhaahdo unbuu meel kastoo sanadku joogaaba ku dhawaaqayaa beydkayga halkan baa laga maqlaya laga qaadanayaa buu yidhi kolka waa balaaqo kalea ku jirta oo isagu de balaaqo kale u jeeda wuxuu aad u iddicaysanayaa inuu dee yahay nin ummaddoo dhani hadalkiisa ay jeceshahay afkiisa markuu kelimaddu saa ay uga soo baxdaba ummadday gela gaadhaysa ay gelaysaa saasuu doonayaa inuu yidhaha haddaba wamadahru ilaa min ruwaati qasaa'idii iminka halkan qasrigii ugama jeedo baabkii qasriga waynu soo dhammaynay laakiin laba jumlo eeg oo laysku cadfi waayey wamadahru ilaa min ruwaati qasaa'idii sow jumlo maaha idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidanna waa maxay sow isna jumlo kale maaha labadan jumlo maxaa la iskugu cadfi waaye miyuu yidhaahdo wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii wa idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan wow muu meesha keeno sababta wowgaa loo keeni waaye eeg labada jumlo hadday isku macno keliya ka hadlayaan macno keliya hadday labada jumlo ka hadlayaan layskuma cadfo sidoodaba hadday istawkiidinayaan eeg shay maxamed maan isku cadfi kartaa anu maan isku cadfi karaa anigu ma laysku kay cadfi karaa dee shay qura maaba laysku cadfaa cadafkumuuna laba sh waxba kala duwan noqonin haddaba labada jumlo hadday isku meel macno qura hadday ka wada hadlayaan eeg ay istawkiidinayaan oo kale tusaale ahaan ama ay bedel kale yihiin oo kale tusaale ahaan mamnuuc weeyaan cadafku haddaba labadan jumlo way istawkiidinayaan tawkiidka ma garanaysaa jaaa muxamedun muxamedun oo kale soo isma tawkiidin jirin way istawkiidinayaan oo wamadahru ilaa min ruwaati qashaa'idii kolkuu yidhi sanadku maba aha ilaa wariyayowgan iga wariye buu yidhi qasaa'ida mooyaane wax kale muxuu sheegay inuu sanadku qasiidada ka wariyey soo maaha daliilkiibuuba u keentay sii tawkiidinayey idaa qultu shicran asbaxa dahru munshida mar alla markaan gabayga saa ugu dhawaaqaba sanadkuna wa igula dhawaaqaan buu leeyahay markaan ku dhawaaqaba sanadkuna kolkaa waa tawkiid hadalkii hore u tawkiidinaya hadalkan dambe hadalka hore inbuu daba joogaayuu tawkiidinaya tawkiidku macnawi iyo lafdi midku dooniba ha noqdee layskuma cadfo waana shaygii kamaalulitisaal baa la yidhaha kamaalulitisaal labada jumlo hadduu kamaalulitisaal ka dhexeeyo ay isku midba noqdaan ay isku isku macno qura ay ka hadlayaan isku cadfi kari maysa ilaahay kolkuu yidhi dalika alkitaab laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ma arkaysaa dalika alkitaab miyaynu jumlo ahayn kaa unbaa kitaaba bu dalika kaa unbaaba alkitaabu kitaaba sow jumlo maaha laa rayba fiihi shakina male buu ilahay ka dambaysiiyey laa rayba fiihi dani waa jumlo labaada miyaa lagu cadfo oo walaa rayba fiihi la yidhaahdo laa rayba fiihi dani maxay tawkiidinaysaa dalika alkitaabu oo markii la yidhi dalika alkitaab isagunbaa kitaaba kolkii la yidhi isagunbaa kitaaba kolkii la yidhi ay dadka barhkood moodayaan in loola yimid ujeedooyin kale yaa inaan si fiican looga fiirsanin bay moodayaan hadalka markaasuu ilaahay ka dambaysiiyey laa rayba fiihi shaki hadda ma lehe ha shakiyin hadalkii horunbuu tawkiidinaya dalika alkitaab ahaa kolkaa waa nooceennan oo kale oo in laysku cadfo halkaasoo kale ma aha markuu wuxuu ilaahay kasii dambaysay laa rayba fiihi sow lama odhan shakiba male sow maaha inuu isaguna kitaab yahay tawkiid laf macnawiya weeyaan kii lafdiga ahaana bal hadda eeg hudan lilmuttaqiin hudan lilmuttaqiinana waa jumlo kale isku cadfi kari maysid iyadana ta kale ku cadfi maysid isagun baaba hanuuniyaa adduunkan yaa hanuuniya oo kala kalaaga labadan jumlaba daalika alkitaab unbay unbay adkaynayaan tawkiidinayaan ma isku cadfi kartaa haddaba waa maya wama dahru sanadku ma aha ilaa min ruwaati qasaa'idii qasaa'idkayga kuwa wariye mooyaane wax kalaba ma aha idaa qultu mar alla marka aan ku qowlo shicran gabayar mar alla markaan saa ugu qowlo asbaxa dahru munshidan sanadkuna wuxuu noqdaa mid ila tiriya buu leeyahay oo igula qowla sanadkiina wuu igula qowlayaa uun kolkaa mar un baanu ku wada qowlaynaa buu leeyahay aniya sanadkiiba wa qaala abulcala abulcala waa la garanaya rahiinu lmaxbasayn wuxuu yidhi ninka abulcala la yidhaahdaana الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمون الناس ضدك بو يري للناس ضدك أيوه هذي من بدو كباديها جوغا إيو حاضرة كمقالة جوغا بعض لبعض برببرك كاله أيوه هذي أما بعض بربا لبعض برك كاله وإن لم يشعروا يين أغاني بإخدم وأخدمين يعني هبه أغاني أمتك لهم بضو خدمين إيسان miyaadan arag adduunka meesha ugu barayaysa nimankan inooga shaqeeya inooga soo xamaala bariiskan maalin kasta aynu cunaa xabuu inooga yimaadaa ma kii beeray baynu nahay ma kii warhaabinayey baynu nahay ma kii goynayey baynu nahay ma kii habeynayey baynu nahay isagoo diyaarunbaa inaga baclay noogu soo shubaa waa dadku way isku wada nool yihiin adigana wax badanunbaa lagaa sii qaadaa iyagana wax badanunbaa laga soo qaadaa wuxuu tilmaamayaa inayna dadka inuuna nina nolosha una la istiqlaali karaynin una kelidii qabsan karaynin ee ummaddu ay isku tiirsan tahay ay ummaddu ay iscaawinayaan noocaa ayuu doonayaa inuu ka hadlo rahiinu lmaxbasayn beytkiisan wuxuu yidhi haddaba sidaad arkayso bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamun bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamun annaasu linnaas dadku dadku dadka ayuu u ahaaday min bedwin waxaadiratin meel kastoo la joogaba bacdun libacdin barhba barhka kale wain lam yashcuruu yayna dareemini khadamun kuwaa beriiska inoo soo shaqaynaya ummad baad u xamaalaysiin ismale may dareemayaan adaa shaqaysanayunbu isleeyahay lakiin nin baad u xamaalaysaaba ismale ninna wuu xamaalayayo waad aragtaa haddaba laba jumlaa meesha yaalla labada jumlo waa maxay annaasu linnaasi min badwin waxaadiratin sow jumlo maaha bacdun bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamunna mayna jumlo kala ahayn haddaba wain lam yashcuruu waa iyadu waa muctarido isyada meesha bacdun libacdin khadamun mayna jumlo ahayn labaad jumladan labaad miyaa lagu cadfay jumlada hore ma la ysku cadfayba wa bacdun miyaa la yidhiba maxaa la yskugu cadfi waayey waa tii marka dhaweyd aynu sheegaynay oo kaluun labadan jumlo waxaa ka dhexeeya kamaalulitisaal wixii la odhan jiray kamaalulitisaalkanina waa bayaan way isbayaaminayaan cadfulbayaankii taqaanay oo kale weeyaan oo jumlada hore iyo jumlada dambe ta dambe ayaa bayaaminaysa ta hore ayay bayaaminaysaa annaasu linnaasi dadku dadka ayay u ahaadeen buu yidhi sow maaha noocii la iskugu ahaaday waa maxay dadku sidee bay iskugu ahaadeen waa su-aal laisweydiin karo hadalka hore dee bacdun libacdin khadamun barbarbar buu khidmaynaya tan dambe miyayna bayaaminninta hore tan dambaa bayaamisay ta hore waxaad soo qaadataa aayaddii qur-aanka ahayd ma xusuusan tahay ee nebiyullaahi maxaanku idhaahdaa aadam oo kale markii ibliiska laga warramayay fa waswasa ilayhi shayaan qaala yaa aadam hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla waa aayaddaasoo kale weeyaan tusaalahaan iminka aynu maraynaa oo waa xaggee fa waswasa waxa waswaasiyey baa la yidhi ilayhi aadam ashayaan shayaankii yaraabaa waswaasiyey soo u waswaasiyey lama odhanin laakiin dariiqi iyo noocii u waswaasiyey miyaa laynoo sharxay fa waswasa ilayhi shayaan maa la sharxayba qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuld qaala yaa aadamu muna dariiqii uu u waswaasiyey oo la caddaynaya ahayn fawaswasa ilayhi shayaan shayaan baa waswaasiyuun baa taa lagu yihi kadibna waxa laga dambaysiiyuun qaala wuxuu yihi shayaankii yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati lkhuldi arma ku tusiyaa geedkii aad ku waaraysay wa mulkin laa yabla ee boqortooyada aan kaa baaba'daba adan kaa badbaadin lahaa baaba'a haddaba waa teenan oo kale oo jumlada hore fawaswasa ilayhi shayaan ah iyo jumlada dambe qaala yaa aadamu hal adulluka waxa la iskugu cadfi waayey waa laba jumlo oo isbayaaminaya oo cadfulbayaan bay isku yihiin jumlada dambe qaala yaa aadamu ihi waxay bayaaminaysaa maxay jumladii hore fawaswasa ilayhi shayaan ahaa fawaswasa ilayhi shayaan shayaan baa waswaasiyey noocuu u waswaasiyey miyaad garanaysaa jumladaa keliya markaad socotid waa maya sow maaha dee qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati lkhuldi waa dariiqadii uu ka soo galay weeyaan waddadii uu usoo maray weeyaan kolkaa labadan jumlo kamaalulitisaal baa ka dhexeeya layskuma cadfi karo waa iminka abulcalaha oo kale beytkiisa weeyaan qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe way isbayaaminayaan kolkaa kamaalulitisaal baa iyagana ka dhexeeya sidaad arkaysid ka hore sow tawkiid maahayn abudayibka aynuu soo qaadanay kana sow cadfulbayaankii umaynaan soo qaadanin malaha bedelkii un baa inoo laabanaynaan weli arag الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا الناس ضدك للناس ضدك أي أهاده من بدو كوا باديها جوغا إيو وحاضرة كوا مقالوين كي أريافت جوغا با بعض بربال لبعض بركة كله وإن لم يشعروا يين دريم بئ خدم وأخذ مينيا ولا اسكو خدمينيا بكلية بربال بربو خدمينيا وقال تعالى haddaba haddii labadaa jumlo maxaa la iskugu cadfi waayey lagu yidhaha iminka ma dareemaysaa nooca cadafla-aantu noocay noqonayso wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yudabbiru اlmra ilaahay amarka isagaa maamula yufasiru laayaat aayaadka ayuu ilaahay caddeeyaa uu tafsiiliyaa lacalakum inaad biliqaa'i rabbikum rabbigiin kulankiisa tuuqinuun yaqiinisiin baabaa la rajaynayaa ilaahay wuxuu aayaadka idinku cadcadeeyaa ama idinku tafsiiliyaa si aad u yaqiinisiin ilaahay kulankiisa inaad ilahay la kulmi doontiin si aad ilaahay u ogaatiin ood u garatiin bu ilahay kolba aayad bal kitaabkeennan qur'aankaa aqriya waad yaabaysiinbe waa cajiib haddaba ahayaddan qur'aanka ah laba jumlaa ku jira labada jumlee ku jira ma xusuusan tahay amaase ma arkaysaa yudabbiru lamra miyayna jumlo ahayn maxaa maxaa la xusay inuu ilaahay amarka oo dhanba inuu gacanta ku hayo oo isagu maamulo yudabbiru lmra umuurtao dhan ilahay keligii baa maamula sow jumladii noocaa maaha jumlada hore ta dambena waxaa laga dambaysiiyuun yufasilu alaayaati lacalakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun yufasilu alaayaat ilaahay wuxuu tafsiiliyaa ayuu idiin kala qaadqaadaa aayaadka haddaba maxaa la iskugu cadfi waayey yudabbiru lamra iyo yufasilu alaayaat labadan jumle maxaa la iskugu cadfi waayey ma isweydiisi kamaalulitisaal baa ka dhaxeeya waa bedelulbacdi min alkulli bedelulbacdi min alkulli weeyaan oo eeg kolka yudabbiru lmra la yidhaha ilaahay umuurta oo dhan bas isagu ma tadbiiriyo kolkaa yufasilu laayaat tafsiilka aayaadka lagu tafsiilinayaa miyayna qismun min atadbiir ahayn yudabbiru lmradii un mayna qayb yaroo ka hoos galaysa ahayn yudabbiru lamra umuurta oo dhan ilahay isagaa maamulaa la yidhi kolkaa yufasilu laayaat in yar oo maamulkii ka mida miyuuna ahayn waa in yar oo maamulkii ka mida kolkaa waa bedelulbacdi weeyaan bedelulbacdi bay noqonaysaa kol haddii meesha bedel soo galan labada jumle kala bedelayo laiskuma cadfi karo waaba mamnuuc aayaddii qur'aanka ahayd ma xusuusan tahay aayaddii kale qur'aanka ahayd bay ayuu kale la macno noqonaya amadakum biancaamin wa baniin amadakum maxaa aayadda qur'aan maxaa ka horreeyay amadakum biancaamin wa baniin amadakum ilaahay wuxuu idinku idin ziyaadiyey biancaamin wa baniin maxaa ka horreeyey ilahay wuxuu idin wuxuu ilahay idin amadakum ha wataquu aladii amadakum bima taclamuun eeg hadda amadakum ilaahay wuxuu idin siiyey bimaa taclamuuna waxaad garanaysiin ta hadda adigu dib iskugu noqo waxaad garanaysa ilahay ku siiyaa intuu leegyahay muna aad u badnayn eeg waa caafimaadkii waa boqol noocood garanaysu ilahay imika ku siiyey amadakum bimaa taclamuun waxaanad garanaysiin inaad qiraysiin bu ilahay idin siiyey baa lagu yidhi waxaa laga dambaysiiyuun amadakum biancaamin wabaniin kolkaa amadakum biancaamin wabaniin mayna in yar oo kamida ahayn waxaynu garanayn inuu ilahay ina siiyey waa in yaroo waa bedelulbacdi weeyaan waa bedelulbacdioo mar kastoo labada jumle isku xigaa la kala bedelayo bedelulbacdina ay isku yihiin layskuma cadfi kare waa mamnuuc aayaddaa qur'aanko kale weeye yudabbiru lamra ilaahay isagaa umuurta maamula yufasilu wuuna cadcadeeyaa alaayaati ayuu caddeeyaa lacalakum si aad biliqaa'i rabbikum rabbigiin kulankiisa tuuqinuun u yaqiinisiin si aad ilahayna kulankiisa u yaqiinisiin wa qaala abucataahiya abulcataahiya muxuu leeyahay bal joogay yaa saaxiba dunya almuxiba lahaa anta aladii laa yanqadii tacabu yaa saaxiba dunyaa buu yidhi war ninkan adduunyada la saaxiibayow ee adduunyada ay saaxiibka yihiinow buu leeyahay abulcataahiya waxaynu garanaynaa inta badan inuu ahaan jiray nin xikmad badan oo raqaa'iqa iyo zuhdiga aad uga warrama yaa saaxiba dunyaa war kan adduunyada la saaxiibay almuxiba lahaa ee aadka u jecelow anta adigu aladii kabaa tahay laa yanqadii tacabuhu daalkiisu iyo dhibaatadiisu marnaba ayna go'ayn ama ayna istaagaynin baa tahay haddaba waxaa jira laba jumlo ayaynu halkan ku haynaa labadaa jumlona waa la isku cadfi waayey sababta la iskugu cadfi waayey waa maxay labada jumlo waa maxay yaa saaxiba dunya almuxiba lahaa mayaynu jumlo ahayn jumlo nidaa'iya mayn ahayn oo insha ah yaa saaxiba dunya almuxiba lahaa waa jumlo nidaa'iye ah soo saa maaha anta aladii laa yanqadi tacabuhuna waa jumlo khabariye asaw maaha maxaa labadaa jumlo laiskugu cadfaayo wa anta loo odhan waayo wa anta aladii maxaa loo odhan waayo tusaalayowgii hore saddexdii tusaalee horeba waxaa ka dhexeeyey kamaalulitisaal labada shay baa isla shay qura oo kale isla xisaabnaa saasaa la iskugu cadfi lahaa laakiin tusaalahani wuu ka duwan yahay tusaalayowgii horeo kamaalulinqiaac waa laba shay oo aad u kala fog labada shay ee aad u kala fog maad isku cadfi kartaa waayo jumlada hore ee yaa saaxiiba dunya almuxiba lahaa waa inshaa'iyo sow insha maaha oo dee niduhumuna inshaa ku jirin waa jumlo inshaa'iya a walinba qaybtii dalabiga ahayd weeyaan anta aladii laa yanqadii tacabuhuna waa jumlo khabariye ah sidana qaacidadu waxa weeyaan jumlo inshaa iyo jumlo khabara in la isku cadfaa waa mamnuuc jumlo khabara iyo jumlo inshaa haddaad tidhaa jaaa caliyun wa qum maad odhan kartaa jaaa caliyun wa qum jaaa caliyun wa qum sow jaaa caliyun khabariye maaha qumna mayna amar ahayn insha mayna ahayn waa mamnuuc sidaba qaac jumlo inshaa'iyeah iyo jumlo khabariyeah waa mamnuuc in la isku cadfaa meelaha barhkood baa laakiin laga yaabaa in la isku cadfo meelaha barhkood ee cadaf la-aantu ay keenayso ihaam inuu inoo keena laga yaabaayo qaybtaa dee dambe inoogu dareen nin baad soo buuqatay nin baad soo buuqatay tusaale ahaan xanuunsanaya nin xanuunsanaya ayaad soo buuqatay waad sheekaysateeno u ducee baad istidhee ma garanaysaa arrin buu ku weydiiyey marka warran arrinkaasuu kugu yidhi laa wacaafaaka allah baad odhanaysaa laa wacaafaaka allah laa wacaafaaka allah caafaaka allahda dambe waa maxay soo inshaa'iye maaha oo duce maaha hadalkan horee diidaysina waa khabaroo kale tusaalahaan waad isku cadfaysaa waayo haddaad laa caafaaka allah nun tidhaahdo habaar buu noqonaya laa ilaahay kuma bogsiiyo weeyaan laakiin maxaad u jeeday adigu laa wacaafaaka allah allah saa arrinkuma aha ilaahay ha ku caafiye laa wacaafaaka allah meelahaas oo kale waa laogolay wuu inoo keeni doonaa kolaba insha allah yaa saaxiiba addunya war adduunyada ka la saaxiibay almuxiba laha ee welibana adduunyada jecelow anta adigu aladii kabaa tahay laa yanqadii tacabuhu daalkiisu uuna joogsanaynin wa qaala aakhar nin kalena wuxuu leeyahay wainama almar'u biashqarayhi kulu mri'in rahnun bimaa ladayhi wainama almar'u ruuxu waa biasqarayhi labadiisa yaryar un ruuxa maxaa ruuxu ruuxnimadiisuba labada yaryar un bay ku tahay labada yaryar maa taqaanaaye ruuxaba ruuxnimo ka dhigta labada yaryar waa carabka iyo caqliga hadduu ruuxu labadaa ula yahay ruuxba maaha waxaan waxba lagu felayn buu noqonayaa ruuxaba waxaa ruux ka dhigaya waa labadaa yaryar carabkaa iyo maskaxdaa yar cajiibkaah carabkaa wax kastood maagto bayaaminaya saa u kala jaraya iyo caqligaa dee sida khayrka iyo wanaagga iyo waxaa sawaabkaagu yahay kugu hagaya ruuxaba labadaasun baa ruuxnimo ka dhigtay buu ku leeyahay labadaas hadduuna lahayn wax lagu falayaa ma jiro wainama almar'u ruuxu biasqarayhi labadiisa yaryar unbuu ku sugnaaday labadaa yaryar baaba weyneeyey buu ku leeyahay ruuxaba intaa waad haysataa baan u malaynaya wainama wainama almar'u biasqarayhi waa jumlo kullu mri'in rahnun bimaa ladayhi ruux kasta hadda waxaa loo rahan dhigaa wixii agtiisa ah ruux kastaba wuxuu rahan u yahay maxay wixii agtiisa ah maxaa jumlada hore iyo jumlada dambe la yskugu cadfi waayey waa ware labada jumlo maxaa la yskugu cadfi waayey tusaalaha iminka aynu haynaa waa tusaalaha ugu adag uu ka hadlo kitaabkii la odhan jiray talkhiisku waa ascabu mas'ala dukirat fi lbalaaqa ascabu mas'ala waa dukirat fi lbalaaqa laakiin innaga tusaalaheennani saa maaha waa iska basiid waayo wixii balaayada ahaa buuna dhex gelin jaamic baa meeshan ka dhasha waxaa la yidhaah labada shay ee laysku cadfayo waa inuu jaamic ka dhaxeeyo jaamicaasi tusaale ahaan jaaa caliyun jaaa caliyun wa cumaru kolkaad leedahay goormaad wa cumar odhan kartaa jaaa caliyun soma wa cumar xataa mufradkan goormaad meesha keeni kartaa ad ku cadfi kartaa waa kolkii cali iyo cumar arrin layskugu xusuusan karaa uu meesha ka dhexeeyo waa laba ninoo saaxiiba kolkaad jaaa caliyun tidhaa dee saaxiibkiisii kale maan la filayn inuu yimid iyo inuu maqnaa'isna wa cumar eeg jaamic baa ka dhexeeya haddaba ama saaxiibtinimo weeyaan ama cadaawad weeyaan hadday laba ninoo dab iyo biyaa isku yihiin ka waran jaa caliyu kolkaa tidha cadowgiisii talo xagu isna joogaabaa waran waa cumar hadday kolkaas saaxiibtinimo ka dhaxayso waa jaamic wax maskaxdaada ku kulmin kara haddii ay ka dhaxayso kolkaa saaxiibtinimo waa jaamic maskaxda ku kulminaya hadday cadaawadi ka dhaxaysana waa jaamic maskaxda ku kulminaya kolkaa jumlooyinka laska laysku cadfayo laziman waa inuu jaamic meesha yaallo jaamicaasu haddaba iyo tafsiilka jaamicaa ayaa inta badan cajiib oo falsafo kolkaa lagalaya tafsiil ljaamic kolkaasay nimankii falaasifada ahaana dee kolkaa kuwaan ilaahay aqooninna hadalka dhiibanayaan kolkaasay odhanayaan toban ilaah baa jira wa waad la yaabaysaa de hayaayo balaaqada maxaad moodaysaa rag badan ay noocay aaminsan yihiin toban ilaah baa jiro adduunkan waxaa roobka keenee dil ee wax dilo ee wax maamulaa waa ilaah yaroo halkan dusheenna taagan bay yidhahdeen waa falagan samaawiga ilaahaasina ilaah kalu leeyaho waa ka kasii sarreeye bay yidhahdeen falaga kale kasii sarreeye weeyaan kolkaasay toddobada cirsaa ku tirinayaan toddobada ilaah ka dhigayaan kolkaasay haddana halkaa kasii sarreysiinayaan maxaan ku dhaha carshiga iyo kursiga iyo waxaasoo halkaasay saddex kale kasoo iyo looxul maxfuudka iyo saddex kaleo toban bay ka dhigayaan midba mid buu ka afar qaataa bay leeyihiinoo roobku xagguu ka yimaad sawka xagganuu ka yimaad bay leeyihiin haddaad tidhaha maxaad dabiilu ana wuxuu ku leeyahay kolkaad adba yar fikirto wanaag oo dhani xaggan falagan yare samaawigaa buu inooga yimaada ee halka fadhiyo oo wanaag oo dhani ba xaggan oo adba haddaad fikirtood yaabtid cirkun baad eegi buu ku leeyahay adoon isogeyn carbaladba iseeg buu ku leeyahay haddaad adigu yar yaab wax la yaabta ama wax garan weyda haddaad aragto adoo sidanan baad sarkaysaa buu ku leeyahay maxaad xaggan ka eegaysa haddaan xaggan lagaa jiidanaynin kolkaa falaasifadiioo dee ummada khayr lahayn kolkaasay culimadiina daba taagan yihiin kolkaasay waxa khaladkay ku hadlaanna beeninayaan waxa saxday ku hadlaanna waa sax bay odhanayaan waxaan intaan midna ahayna ka qawli ahli kitaab bay ula dhaqmayaan qawlkii ahli kitaabka maskuut canhu bay noqon jiray kaasoo kale ula dhaqmayaan kolkaas halka bartaa kaga aamusaya kolkaa falaasifadu way soo galaan meelo badan bay ka soo galaan waa mas'aladan iminka aan hayne waynu malmaru biasqarihi an idillahi jaamica halkaa ka dhalan doona waa meesha ugu adag weeyaan wainama almar'u shaksigu biasqarihi ayuu ku sugnaaday labadiisa yaryar kullu mri'in ruux kastaaba rahnun wuxuu rahan u yaalaa bimaa ladayhi waxa agtiisa labadan jumlo sababta la iskugu cadfi waayey munaasabaan ka dhexayn jaamic baan ka dhexaynin maskaxda ruuxa waxaa lagu qiimeeyaa labada yaryar iyo ruux kastaaba wuxuu rahan u yaalaa wixii agtiisa ah mee laba jumlo munaasaba ka dhaxaysaa munaasabo ka dhaxaysaa ma jirto dee waa ceeb haddaba in la isku cadfaa ceeb bay noqonaysaa in la isku cadfaa wa qaala abu tamaam abu tamaam baa haddana mar labaad soo noqday balan eeg wuxuu yidhi ninkaa abu tamaamihi laysa alxijaabu bimuqsin canka lii amalan ina samaa turajaa xiina taxtajibu ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب نمبو واحد دون تويس كحجابي حجاب كان يعني كي ما فوقين يقول إذا دينا إذا ما فوقين يقول نم الله هذا شو كلها النوايا كور نم كان فل فلسفة أقان تولي والله يا بيسا وحي قرارها بمحن كأجر جيان نم الله هذا شيء وكاسي كي تدي كور أما كله بهد النوايا kaalay baa tiro xijaab baa inoo dhexeeyo kuwa iska kaa xijaabayba wuxuu leeyahay xijaabkani rajaa igama fogeynayo buu leeyahay ceebba uma arkayo buu leeyahay xijaabkan waayo cirkaba rajihiisu wuxuu ugu dhadhow yahay kolkuu isxijaabo cirku kolkuu isxijaaba waa goorma waa kolkuu daruuraha yeesho markaa uu daruuraha yeesho intuu cirkuga ugu dhow yahay buu yidhi haddaan maanta iska kaa xijaabtay maanta maad ugu dhadhowdahay buu yidhi kolka ay ku wad aragtaa qaabkan uu hadlayo laysa alxijaabu xijaabku maaha buu yidhi taqsiimu lqasri qasriga oo la qaybinayo